taswiirta toddoba-iyo tobnaad muddo kadib dadkii reer banu israa'iil waa ay ka leexdeen ilaah mar kale ilaahay waa uu ciqaabay oo wuxuu ku ciqaabay in ay dadka falastiiniyiinta ah ka rayaan iyaga oo afartan sano ayaa waxa ay ahayn maxbiis oo si xun loola isticmaalay iyaga waxaa jiray nin la yidhaahdo maanoox iyo naagtiisa naagtiisuna wax carruur ah ma aanay lahayn maalin ayaa malaa'ig u timid oo waxay tidhi waxaad yeelan doontaa cunug oo malaa'igtii ayaa waxay ku tidhi ha cunin wax khamri ah ama xaaraan ah ama wax ay ruuxaanno sameeyeen oo waxay ku tidhi markuu cunugaasi dhasho weligiis timaha ka goynin oo wiilkaa isaga ah sii ilaah oo kulligii ha u shaqeeyo ilaah wiilkan isaga ahna waxa uu xorayn doonaa dadka reer banu israa'iil oo uu ka xorayn doonaa dadka reer falastiin siduu ilaahay ugu ballanqaaday naagtii manooxa uur ayaa yeelatay oo waxay dhashay wiil la yidhaahdo samson wiilkii isaga aha waa uu barbaaray oo wuxuu la barbaaray xoog ka yimid xagga ilaah maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu arkay gabar qurxan oo reer falastiin ah oo waxa uu doonayay in uu guursado ilowse waalidkiis ayaan doonayn oo waxa ay ogaayeen dadka reer falastiin in aanay ahayn kuwa ilaah caabuda samson iyo waalidkiisana markaasi waxay u socdeen gabadhii guriga oo waxa ay arkeen libaax markaasi cawranaya oo leh oo markaasi quduusnimada ama xoogga ilaah ayaa ku soo degay oo wuu kala jijabiyey libaaxii samson waxa uu guursaday gabadhii ayada ahayd laakiin ma aanay ahayn naag wanaagsan saaxib samsoon ilaahay ayaa doortay si uu u sameeyo shaqada ilaah samson waxa uu ilaahay siiyey xoog si uu ugu shaqeeyey isaga laakiin xooggii isaga ahaa uma u isticmaalin sidii loo siiyey intii uu shaqada ilaah u isticmaali lahaa wuxuu u isticmaalay shaqo isaga u go'an waalidkii samson ma aanay doonaynin samson inuu guursado gabartaasi reer falastiin maxaa yeelay dadka falastiiniyiintu ma aanay ahayn kuwa ilaah aqaana laakiin miyaad garanaysaa samson ma uusan aqbalin waalidkiisa ama ma addeecin waalidkiisa sidii noolagu sheegay tobankii sharciyood ee ilaah waxaa fiicnayd inuu ogaado guurka isaga ah inuusan barakareynaynin ilaah